بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay kelimaadkii aan u gaar yeelnay nabiga calayhi salaatu wasalaam maqaamkii iyo makaanada ilaahay uu siiyey inaan ummadda u bayaanino wixii ilaahay naga fahamsiiyey oon ula jeedno nin kastaba nebigaada baro marka waxaan nimiday in nebiga aan ka sheegna calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha ilaahay gaar u siiyey aan inta kaga hadlayn haddii ilaah yidhaahdo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri xadiis saxiix ah oo muslim wariyey can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ana sayidu waladi aadama yowma alqiyaama wa awalu man yanshaqu canhu alqabru wa awalu shaaficin wa awalu mushafacin xadiidkaas inta jumlo oo lagu sheegay mid kasta si sideedabay goonigeedabay maqaam u tahay markii ugu horeysa nebigu wuxuu ihi ana sayidu waladi aadama yowma alqiyaama markii qayaama qiyaamada la tago wuxuu aadam dhaloo dhan anaa sayidu ah anaa ugu sarreeyo waay sayid waxaa lagala jeedaa ninka sifaadka oo sarsaro iyo akhlaaqda saniyada iskalofa oo aydana sarreyso ee ninka si gooni u leh oo dadka asiga markaa la joogo aysan la wadaagsanayn marka waana imaan doontaa sababta uu yowma alqiyaama nebiga sayid u yahay wuxuu iri wa awalu man yanshaqu canhu lqabru markii buunka qiyaamada la yeeriya midka hore waa lagu dhimanaa midka dambana waa lagu soo baxaa oo maalinka laysa soo saaraya weeyaan waa maalinkii xataa ida akhrajat alardu ahqaalaha wa qaala alinsaanu maa laha maalinka la leeyahay oo dhulka dadka laga soo bixinayo nebiga asaa ugu horeeyo nidaha ninka oo ka jawaabaya asaa ugu horeeyo wa awalu shaaficin dadka markii qiyaamo la tago ninka ugu horeeyo dadka u shafeecayo ilaahay subxaanah wa tacaala ka baryaya ummadda kurbada meesha ku haysato fii howli lqiyaama in dhinac loo la kala saaro oo niba wuxuu mutaystay in la siiya ninka ugu horeeyo shafaaca baan aniga ahay buu yiri wa awalu mushafacin ninka shafaacada laga aqbala kan ugu horeeya baan ahaanayaa buuri marka fiiri ambiyadii oo dhan nebigaa kaga horeeya taas macnaheeda waxa weeyaan iyadoo ambiyada ay wada wanaagsan tahay oo ilaahay agtiisa kulligood karaamo waaweyn ku wada leeyihiin bay haddana iyaga sii kala sarreeyaan markaasaa nebiga waxa weeyaan qeybta horebu uga jiraa nebiga xadiid kaloo ka ansaxay wuxuu iri ana sayidu waladi aadama walaa fakhr yani aadam intuu dhalay oo caruur ah oo dhan anaa sayidu ah ammaanna igama aha buuri walaa fakhra nebigu wuxuu ugu darayaa wax la amray inuu ummaddiisa u sheego maqaamka ilaahay uu dejiyey ee inuu asiga is ammaano ma aha liannahu caadada iyo dhaqanka dadka waxa weeyaan qofkan haddii uu sheego sifaad asiga u gaar ah oo asiga ammaantiisa ah waa nin is ammaanay bay dadka leeyihiin marka nebiga tan waxaan idinku sheegaya waxa weeyaan waa sharci oo bayaanina liannahu darajada ilaahay nebigiisa uu dejiyey in la ogaadaahu waxa weeyaan waa diin marka ammaan iyo is-ammaanid igama aha buuri nabiga calayhi salaatu wasalaam marka sidaas baan waxaan ogaanay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yahay midka ilaahay uu ka doortay calaa jamiici alkhalqi inta ilaahay uu abuuray asigaa ilaahay uu ka xushay marka sidaa waxa weeyaan waa waa minxa ilaahiya ambiyada iyadoo wada wanaagsan baa haddana kala sarreysaa ilaahay uu yidhi tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd minhum man kallama allahu warafaca bacdahum darajaat wa aataynaa ciisa bna maryama albayinaat wa ayadnaahu biruuxi alquds ilaahay wuxuu leeyahay markuu ambiyadii iyo qur-aankii nooga hadlay buu yidhi tilka rusulu weeyaan rusushaas waa tii ilaahay fadalnaa bacdahum calaa bacd waa kala sara marinay buu ilaahay leeyahay marka taa waxaa laga fahmay in ay dadka ugu sharaf badanba ha ahaadeene haddana fadliga ilaahay meelu ku dhammaada mala waa nin kastoo meel gaarabu waa waa laga sii sarreeya wa fowqa kulli dii cilmin caliim sidee ilaahay u yidhi cilmi kasta haddaad leedahay nin baa kaa sii badan haddii nebiga makaano kasta uu leeyahay mid kaleoo kasii makaano badan baa jiro marka waxyaalaha makaanada lagu hela waxaa ka mid eh ilaahay nebillaahi muusa uu la hadlay nebi ciisena aayaad bayinaad oo waaweyn buu siiyey macnaha waxay ka mid yihiin ululcasmi bay ka mid yihiin shanta ululcasmi min arusuli oo ugu sarsareeyo ayay ka mid yihiin ciise iyo muusa iyo ibraahim iyo nuux iyo nebigeenna caleyhi salaatu wassalaam asana ugu sii sarreeyo marka maqaamkaas ilaahay uu dejiyey waxa weeyaan waa fadli ilaahay midda labaadna ilaahay wuxuu ka ogaaday buu ku mutaystay inuu macnaha waxa weeyaan addoonkii sabab buu la yimaadaa ilaahay nebi moxamed wuxuu ka ogaaday sifaad waa wanaagsan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa uu ku mutaystay inuu darajadaas ku gaaro marka fadliga nebiga ilaahay u siiyey asagoo ilaahay ka hadlaya wuxuu yidhi wa anzala allahu calayka alkitaaba waalxikmata wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlu llahi calayka cadiima ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala kitaab buu kugu soo dejiyey sunnana waa ku siiyey waxadan ogeynna waa ku baray markaasaa laysku soo ganaanudaa waxaa layidhi wa kaana fadlullaahi calayka cadiiman fadliga ilaahay uu ku siiyey waa weyn yahay wuxuu ilaahigii weynaay weynin ku tilmaamaa weyn marka fadliga oo nebiga la siiyey wax la koobi kara ma ah waxyaalaha ilaahay nebigiisa uu u siiyey waxaa ka mid eh siduu asiga nooga khabray wa biyadii liwaau lxamdi yowma alqiyaamati walaa fakra buu nebi yiri gacantayda waxaa ku jira calanka oo mahadinta ah maalinta qiyaamo calan baa nebiga s caleyhi salaatu wasalaam uu taaganaya calankaas wuxuu astaan u yahay e- e, ninkay ummadda khalaa'iqdoo dhan ay mahadisay nebiga inuu yahay taxmaduhu lkhalaa'iqa mowqifka nebigu istaagi maalintaas oo dadka markii ay qiyaamadii la taga bankeeda oo qoraxdii lagu soo dhoweeyo oo intaasoo aalaafi siniin la taagan yahay ninka ilaahay ka codsanaya in khalaa'iqdan lakala bixiyo oo ninba wuxuu mutaystay la siiyo eh, cidda ka hadlaysa waa nebigu maqaama maxmuud baa noogu imaan doono marka maalintaas yaa si gaar ah waxaa loo siinaa calan oo nebiga uu ku astaan ku yahay oo ah in ay khalaa'iqda mahadisa mowqifka istaagay ilaahay asoo ka hadlaya wuxuu uri nebiga ammaantiisa innaa arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiira wa daaciyan ila allahi biidnihi wa siraajan muniira nebi maxamedow waan ku dirnay umant ummaddaadi baa um- aad shahiid ku tahay yacni mar- waa nagu makhaar- waa nagu- waa nagu markhaati furayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أنك نبي نغو مخاتك عنك أجيب دعودي سينك أن أجيب أمدي سوطن أممتي كليك مرخاتك عيسى أيضا مركا وحسها لن معها مركا سا إلهي أويري عليه آه آه إلهي وحوري جل جلاله ومبشرا ونذيرا marka nebiga sifaadkiisa waxa weeya mubashir ninkii dacwadiisa qaatay inuu jannaga ugu bishaaree ninka diidana inuu uga digo naar wa daaciyan ila allahi baa layidhi biidnihi ilaahay na- dadka waad ugu yeertaa laakiin yaa biidnihi ilaaha kuu idmay wa siraajan muniiran marka waxa weeyaan waa nebigana waa waa lamba ama waa nal iftiimaya waay siraajan muniiran dacwadiisa uu la yimid awgeed buu muniir u yahay waxyaalaha ilaahay nebigiisa ku karaamiyey waxaa ka mid eh ilaahay magaciisa iyuu la xiriiriyey magaciisa nebi moxamed waa makhluuq ilaahay baana soo dirsaday marka ilaahay magaciisa iyuu la xiriiriyey oo hadda markaad aragtid meelo badan qur-aankii fa aaminuu billaahi wa rasuulihi qul atiicu allaha warasuula إن الذي من يطع الرسول فقد أطاع الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله في مركا ما ذكر الله إلا ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم معه مركا taa macnaha waxay tahay maqaamka oo nebiga ilaahay uu gaarsiiyey waxaa ilaahay uu leeyahay ninkii rasuulkayga ateeca asoo ilaahay ateecay bay la mid tahay wax ka weyn miyaad aragtaa man yutici rasuula faqad ataaca allah ninkii rasuulka ateeca wuxuu qaata fuliyo ilaahay buu ateecay liannahu ilaahay baa soo dirsaday rasuulkan uga tala galay inuu noqdo maclam ama astaanta lagu yaqaano ilaahay wuxuu raalli ka yahay war oo dhan isku soo aruuriye ilaahay wuxuu ri warafacnaa laka dikrak yaa warafacnaa laka dikraka nebi maxamedow ee xuskaada waan sara marinay yaa ilaahay uu leeyahay macnaha waxa weeyaan adduunyada iyo aakhirada makhluuqaadkii oo dhan baa lagaa fadilay maxaa yeelay nin ilaahay ee magaciisa soo qaada ma jiro ilaa nebigana risaaladuu soo qaadanaya ashhadu an laa ilaaha ila allah haddii la yidhaahdo wa anna muxamadan rasuulullahi baa ku sii xigto markaas baa waxaa laleeyahay kelimatu tawxiid wax ugu weyn oo addoonka ku dhawaaqa waayo ayadana labay ka kooban tahay ilaahay oo waxdaaniya loo qiro iyo rasuulka oo risaaladii loo qiro inuu rasuul yahay kelimadaa ugu weyn adduunyada taas waayo waxaa la yidhaahdaa kelimatu taqwa ilaahay ku magacaabay waxaa dheeraada kelimata atawxiid baa la yidhaahdaa waa astaanta islaamka lagu soo gelaya waxa weeyaan waa miftaaxu ljanna labadaas kelimay ku kooban tahay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah walidaalika yaa wuxuu leeyahay xasaan ibni thaabit oo nebiga shaacirkiisi ah asoo nebiga maqaamkiisa ka hadlayo طم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد مركا نبي وحوري ضم الإله اسم النبي إلى اسمه آه نبي إلهي نبي مجي عيسى يو مجي عيسى أدو ميبوري أو رالي وحوكو نقضي in markii ilaahay la sheega nebigiisana magaciisa meesha lagu sheego goorma waayo idaa qaala fi lkhamsi almu'adinu ashhadu ninkaas shanta salaadood uu aadaamayo markuu soo hadal qaado ilaahayna waxdaaniyaduu u sheegaa rasuulkana risaaladiibuu u sheegaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah waxaa sii dheeraad buu uri washaqa lahu min ismihi liyujilahu ilaahay magaciisu ugu dilaaciyey nebi maxamed magac buuri xasaan oo waa maxay fadul carshi maxmuudun allaha carshiga iskale magaciisa ama sifadiisa maxmuud waay waa midkii lama hadiyo nebigana muxamed baa layiri liannahu maxmuud iyo maxamed hal maaday ka yimideen oo xamida ah marka waxa weeyaan ilaahay wuxuu raalli ku noqday magaciisa iyo nebi maxamed magaciisa ishtiqaaqa meesha laga keenay inay meel ku midoobaan oo ilaahayna uu noqdo allihii lama hadiyo nebigana muxamed ismu mafcuul waa labadabo ilaahayna waxaa lagu mahadinaa liannahu khaaliqu lkown waay rasuulkana wuxuu ku mahadsan yahay mubaliqun can illaahi waay marka ilaahay subxaanahu watacaala sidaasuu u yiri walidaalika qaala ahlulcilmi waxay yidhahdeen ما ذكر الله أحد بالربوبية إلا ذكر النبي بالرسالة يعني ما جرت نين إلهي رب النمذا كسفينا إلا نبينا الرسالة ذي يسور رعسنا إنه الرسول ياه وحيالها إلهي الرسول كيس مقام كتسنا وحاكمده إلهي رالي وحوكو نقضي إنه نبي كيس أسيقه الله إيا ملائكتيس إيا دتك مؤمنين تعا inay ku salliyaan nebiga bal u fiirso ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliiman alayr yacni ilaahay rasuulkiisuu ku sallinayaa malaa'igtana nebi maxamed bay ku sallinaysaa taas hadday tahay dadkiina mu'miniintoo rumeeye asiga ku salliyan ee nebigana salaama marka ka waran addoon ilaahay uu ku sallinaya malaa'igtana ay ku sallinayso mu'miniintana la amray inay ku salliyaan maxay kula tahay maqaamkiisa inuu noqon karo marka salaada ilaahay waxa weeyaan markuu nebigiisa ku salinayo wuxuu waa ammaan thanaa ullahi nebiyahu fi khalqihi waa sala- salaada ilaahay markii nebigu ku salinaan lagu leeyahay ilaahay baa ammaanaya nebigiisuu ammaanaya malaa'igta salligeedana waxa weeyaan way u dembi dhaaf dalbaysaa ilaahay darajo sare iyo maqaam inuu gaarsiiyo annagana sidaas oo kale weeyaan walidaalika annaga waxaa nala amray sida noo imaan doonto eh, inaan eh, eh, nebiga aan ku sallinno oo min afdali alqurubaati ila allahi waxaa ka mid ah waqti badaan inaad waqtigaada ugu khasiistid nebiga inaad ku sallisid oo ah macnaheeda maqaam inaad ka ugu dalabtid ilaahi subxaanahu wa tacaala nebigu waxa weeyaan saaxibu lmaqaami almaxmuud bal u fiirso maqaamka laysku mahadiyo ninka uu saaxiibka ah waa nebiga jamiicu rusulna ay gaarin weeyaan maqaamkaas ilaahay baa wuxuu ku tilmaamay suurat al-israa wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka casaa an yabcathaka rabuka maqaaman maxmuuda waxaa leyihi nebi maxamedow habeenkii cibaadayso cibaado aan lagugu farad yeelino dheeraad ee la imaaw waxaa lagugu leeyahay sidaas inay ku inaad ay ahalkaaga dhigato cibaadadaas inaad ku mutaysatid inaad maqaamkaas maxmuudka aad ku gaartid fiiri waxaa la rabaa qofka markuu maqaam gaarayo inuu cibaadadii meesha gaarsii lahayd inuu la yimaado markaasaa layidhi cibaadadaas samayso waxaa dhici karto waxaa suuragale waana xaqiiqee casaa an yabcathaka rabbuka rabbigaada inuu kuu soo saaro maqaaman maxmuudan maqaam laysku mahadiyo macnaha waxa weeyaan wixii aan ku amray fuli eh, si uu ilaahay kuu istaajiyo maqaam maxmuud ah ibnu jariir wuxuu yidhi maqaamka maxmuudka waxaa lagala jeedaa qiyaamada howlkeeda markii la joogo ee uu nebiga ka dalbaya ilaahay dadkan inuu uga raaxeeya dhibka haysato ou dhinaca eh, u kala rido yuu ka dalbayaa nebi maxamed waa noo imaan doontaa markaasaa la leeyahay nebi maxamedow waa lagaa ajiibay waxaad ilaahay ka dalbatay xadiid ibni cumar uu wariyaa wuxuu leeyahay ina annaasa yasiiruuna yowma alqiyaamati juthan calaa rukabihim kulu ummatin tatbacu nabiyaha yaquuluuna ya fulaan ishfac ya fulaan ishfac xataa tantahi shafaacatu ila nabiy sala allahu alayh wasalam fadalika yowmun yabcathuhu allahu maqaama maxmuuda bukhaari baa xadiidkaas wariyay xadiid saxiixa u ah markii qiyaamada la taga dadka waxay ahaanayaan kuwa jilbo jab ah jilba jab oo saas usoo fooraro ummad kasta nebigeeda raacaysaa markaasay waxay garan kari waayaan oo dhibka ku bato yay nuux u tagaya noo shafeec ibraahiimow noo shafeec eh, maxaan ku yidhahdaa muusew noo shafeec ciisew noo shafeec nebi kasta wax buu ka cudur daaranaya nebigaa loo imaanayaa markaasaa waxaa la leeyahay nebi maxamedow adaa aakhiru lambiyaa ah adigaa afdalu rusul ah maanta waxna haysato waxana haysta waad arkaysaa noo shafeec maanta ilaahay inuu meeshaan dhinac noo dhaafiyo sidaasay leeyihin markaasuu nebigu leeyahay ana lahaa ana lahaa anigaa iskale maanta maantii maantii ay igu habbooneed waay markaasaa wuxuu idhi fadalika yowmun yabcathuhu allahu almaqaama almaxmuud maalintaas waa maalinta nebi maxamed loo soo bixi doono maqaamka lagu mahadi doono saa lagu mahadinaya walidaalika sunan tirmidi axmed waxay wariyeen ida kaana yowmu alqiyaamati kuntu imaama alambiyaai wa khatiibahum wa saaxiba shafaacatim gayra fakhrin buu nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamada markii la tago waxaa noqonayaa buu yiri ambiyadan imaam u noqonaya ninka u hadla baan noqonayaa ninka shafaacada loo idmayaa noqon doona iyadoona ammaanna iga ahayn buu yiri walidaalika ayaa anaga nagala dalbay maalin kasta oo aan maqalno ninka mu'adinka markuu aadaamayo inan niraado allaahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamadan alwasiilata walfadiilata wabcathu maqaama maxmuudan aladii wacadtah saas inan niraado oon ilaahay uga barino aadaanka markuu dhammaado oo ninka mu'adinka aad hadalkii uu la aad la celcelisid yaa waxaad leedahay ilaahayow ee aati muxamadan alwasiilata walfadiila ilaahu darajada fas- wasiila iyo fadiila liiraa nebi maxamed gaarsii nebigaa ka hadlo wasiiladaas waxaa weeyaan waa hal darajo keli ah hal addoon keli ah laa'iq u noqon karo dadoo dhan ma wadageli karaan markaasaa wuxuu iri wabcathu ilaahu soo saar maqaaman maxmuudan maqaam oo eh, lagu mahadiyo aladii wacadtahu ilaahu maqaamkii aad u yaboohday nebi moxamed oo xaqiiji aad ka baryay adi maalin kasta maqaamkan waa casaa an yabcataka rabuka maqaaman maxmuudan lasoo yiri weeyaan marka maalin kasta uu muadin salaad kastoo loo aadaama ducadaasaad akrinaysaa oy khulaasadeeda tahay ilaahu nebigeena makaanadaas gaarsii ood ugu jeedad nebiga hadduu meeshaas gaarta u gaaro oo darajada ugu sarraysaa ummaddiisana way ka faa'iidaysanaysaa umamtay ugu saramaraysaa nebigu wuxuu uri ninkii maalin kasta sidaas ilaahay iiga baryo xallat lahu shafaacati yowma alqiyaama shafaacaday baa yaa yaa ku degaysa buuri ninkaas macnaha yaa xalaal u noqonayso nebiga haddaad adiga arrintaas ugu ba- aad ugu dalabtid asna waxaas kugu abaalmarinaa inuu kuu shafeeco oo darajo aadan mutaysanin ilaahay uu ku gaarsiiyo yuu asagana kugu shafeecaya walidaalika waxaa noo imaan doonto nebiga calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamada la gaaro wuxuu ri adduunyada inta la jooga nebi kastaba duca mustajaaba buu ilaahay gooni u sii oona loo ajiibay nebi kasta ummaddiisa ilaahay uga barya aniga wuxuu ri mid eh, ducadii gaar lay siiyey oo layiri adigaa lagu siiyey wakhtigaa rabta ku bari dibaan u dhigtay buuri anigoo ula jeedo inan ummadayda yowma alqiyaama aan ugu shafeeco waa markaas laleeyahay inaa acطaynaaka alkowthar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabatar marka maalintaas buu nabiga calayhi salaatu wasalaam dacwadiisa ama alla barigiisa oo gaar loo siiyey uu dib ugu dhigtay si nafcigeeda ummaddiisa midda ugu weyn ay uga faa'iidaystaan sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed waalihi wasaxbihi ajmaciin